maamulaha dugsiga Qur'aanka Kariimka ee Al-Nuur ee magaalada Hargeysa oo ay wax ka bartaan ardayda qaba baahiyaha gaarka ah ayaa codsaday in loo dhiso xarun cusub oo ay wax ku bartaan ardayda. Dugsiga oo dhisan muddo badan ayaa waxaa soo wajahaya baahiyo dhankii dhismaha maadaama xarunta ay hadda ku jiraan ay tahay mid kira ah. Maamulka dugsiga Al-Nuur Macalin Axmed Xasan ayaa ka warbixiyay heerarka kala duwan oo uu soo maray dugsiga iyo duruufaha haysta.
markaan asaasay waxaan ka asaasay gurigayga dhexdiis baan ka asaasay shan arday baan ka bilaaway alxamdulilah iminka waxay maraysaa maaragtay madarasadii guri ayaga leeyihiin oo ayaga aan lahayn laakiin kira ay tahay oo ayaga khaas u tahay bay maraysaa alxamdulilah marka madarasada arday badan baa ka baxday oo maaragtay ay ka qalan jebiyeen ardayda waxaan barnaa madarasada waa xifdida qur-aan kow number one waa qur-aanka ardayda waa inuu xifdiyaa kadibna luuqooyinkana qaar baa ugu darnaa sida ingilishka oo kale iyo maaragtay qoraalka bereelka waxaan barnaa maaragtay waxaa la yidhaahdaa soomaaliga waan barnaa alxamdulilah carabigana waan barnaa marka bereel baa la yidhahdaa bahalkan farta farta fartooda oo luuqadda ay wax ka bartaan dadka hindhoolayaasha baa khaas u tahay waa bereel baa la yidhahdaa alxamdulilah takhasus baan u leeyahay maaragtay shan sano baa kusoo shaqeeyey ilaa iminkan waa wadaa alxamdulilah qaabkii wax loo barto ardayda maaragtay qofka naafaha hindhoolaha ah qaabkii wax u barto qaabkii maaragtay oo fartii iyo bareelkii iyo horumarkiis iyo dhinac kastaba waan bari karaa qaar baan baray combyuutarka harta waan bari karaa maaragtay dadka aad arkaysid hindhoole markay yihiin ma aha mobeelka aad isticmaasha isticmaali karaan oo mobeel waaweynka isticmaali karaan labtobkay isticmaalaan combyuutarkii wax kasta isticmaali karaan marka dadka aad arkaysid waxay ka yimaadeen miyiga bay ka yimaadeen gebigooda markay imaanaya hataa ula baawataan iminkana qof kasta wuxuu isticmaalaa mobeelkiisu isticmaalaa oo mobeel waaweynka isticmaalaan alxamdulilah marka waa horumar horumar ay gaareen weeye arda arday baa halkay ka baxeen oo maarata waxaan u dirnay south africa iminka ay ka maqan yihiin mustaqbalka waxaa la rabaa in ayaga meesha hogaamiyaan insha allah oo maaragtay madarasadii iyo waxii ay hogaamiyaan waxaan codsan lahaan ninkii meesha uu haayay ilaahay kharaasiye oo maaragtay intaaba na soo haayay wuxuu yidhi mid aniga keligay baan ahayoo dad kale raas dad kale doonsada oo maaragtay si aad uun heli u heli lahaadeen oo meel aad ku gaartaan raadsada buu yidhi marka alxamdulilah waxaan haddana la joogaa maaragtay fu-aad foundation ilaahay kharaasiye maaragtay waa fu-aad foundation markii noo yimid dhul baa nala siiyey dhulkii hooshiis iyo wixiibu gacanta ku haayaa iminka wuu wadaa maaragtay wuuna garab taagan yahay marka waxaan idinka codsan lahaan maaragtay dowladda iyo maaragtay maayarka waxaan codsan lahaan ardayda maaragtay in maaragtay la gacan qabto oo meel la gaarsiiyo ajar baad ka helaysin mustaqbalkooda waxay ay barteen ilaa yowmi alqiyaama way idin soconayaan ajar idin socdo way